ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada maanta oo isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqollixdanafaraad oo xidhiir ah in ka badan labaatan qof oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay koonfurta afghanistaan trump oo ku hanjabay dagaallo sokeeye oo dhiig badan ku daato haddii aan loo dooran madaxweynaha maraykanka maraykanka oo walaac ka muujinaya in ruushku kala wareegayo awoodda qaaradda afrika iyo xalqada lixaad taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalem qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqollixdanafaraad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira duqaymaha iyo dagaalada jiida ghaza waxaynala socodsiinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay dagaalka iyo duqeymaha ay yuhuuddu ka geysanayeen jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol lixdan iyo afaraad oo xidhiir ah waxayna geysanayeen ciidamada gumaystaha yuhuudda duqeymo iyo xasuuqyo kala duwan kuwaasu ay u geysanayeen dadkaanan awoodin inay naftooda difaacaan ee ghaza ku sugan iyagoo saacadii lasoo dhaafay geystay duqeymoay ku shiideen dad badan oo falastiiniyiin ah dhanka kale dagaalyahanada muqaamada waxay saacadii lasoo dhaafay fudhiyeen dagaallo xoogan iyagoo weli halkooda ka wada howlgalka duufaanul aqsa ee lagu beegsanayo yuhuudda xoogga lagu deegaamayo dhulka muslimiinta ee falastiin waxayna saacadii lasoo dhaafay yuhuuddu qirteen in dagaalada dhacay maalmihii lasoo dhaafay looga dilay sargaal sare oo ka tirsan saraakiisha yuhuudda ee ku sugan ghaza balse marka hore waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyey laga soo warinayo cudwaanka yuhuudda ee uu ka wado marinka ghaza kuwaasoo iskugu jiro duqeymo iyo weeraro loo adeegsanaya rasaas noolnool oo lagu beegsanayo dadka barakacayaasha ee ku sugan ghazada cisiga sabarka iyo sugnaanta u saaxiibka ah ciidamada yuhuudda waxay subaxnimadii maantu isniina weerareen isbitaalka caafimaadka ee ashifa iyagoo halkaasi ka bilaabay xadgudubyay u geysanayaan dadka bukaanada iyo barakacayaasha hoyga ka dhigtay isbitaalka waxaana halkaas yuhuudda ku qabsaday dagaal xoogan ooga imaanaya dhanka dhallinyaro hubeysan oo falastiiniyiin ah ciidamada yuhuudda oo sita gawaari gaashaaman ayaa waxaa lama filaan ku noqotay dagaalka xoogan ay la galayaan dhallinyaradan aan wadanin hubka casriga ah waxayna ciidamada yuhuuddu galeen difaacyo kala duwan waxayna go-doon kusoo rogeen isbitaalka iyagoo duqeymo xagga cirkaa ka bilaabay isbitaalka weriyaasha ku sugan isbitaalka waxay sheegayaan in duqeymahaasi ay dhaliyeen dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda rasaas ku fureen halka ay ku sugnaayeen dadka dhaawacyada qaba ee isbitaalka ashifa waxaana halkaasi ku shiiday dad badan oo dhaawacyo qaba islamarkaana haleeshay rasaasta ay ridayeen ciidamada arxanlaawayaasha ee aanan lahayn damiirka bani-aadamnimo ee sahaynada yuhuudda daniel hagri oo afhayeenka ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in isbitaalka ay ku jireen madax ka tirsan kooxaha wax iska caabinta reer falastiin waana arrin ay ku banaysanayeen dhiigga mustadacafiinta ku sugan xarunta caafimaadka iyo ashifa waxauna intaa ku dalay daniel hagri in uu maamulka yuhuudda faray ciidankiisa inay howlgal ka sameeyaan isbitaalkaasi dhanka kale waxay ciidamada yuhuudda duqeyn xoogan ka geysteen deegaano dhowra oo ka tirsan marinka ghaza waxaana deegaanadaasi ka mid ah muqayimka nuseyraad ee dhaca waqooyiga marinka ghaza waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shiiday sagaal ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay dhaawacmeen tiro kale oo aad u badan deegaanka tallal hawa diyaaradaha yuhuudda waxay duqeeyeen guri ay deganaayeen qoys shacab ah waxaana halkaasi ka dhalatay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac guriga ayaa nala soo warinaya inuu soo gaadhay burbur xoogan kanaalka laksa alfadaa'iya ayaa waxa uu xaqiijiyey in ciidamada yahuudda ay tooganayeen cid walba oo dhaqaaqda oo ku sugan deegaanka arrimaal waxaana uu sheegay kanaalka in dadka ka shaqeeya gargaarka degdega aysan u gurman karin dadka dhaawacyada qaba ee ku sugan wadooyinka xaafadda arrimaal deegaanka beytlaahiya ee waqooyiga marinka waxay wariyaashu ku sugan soo tebinayeen inuu soo gaaray shan iyo toban gaari oo sida gargaar bani aadamnimo waana gurmadkii ugu horreeyey ee soo gaara magaaladani tan iyo afar bilood oo hadda laga joogo dhanka kale taliska milatariga yuhuudda ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in la dilay hogaamiyaha guutada toddobaatan toddobaad ee ka mid ah hogaamiyeyaashii ugu horreeyey ee yimid marinka ghaza hogaamiyahan la dilay ayaana magaciisa lagu sheegay daniel bertis waxaana lagu dilay howlgalka duufaanul aksa sida uu ka dhawaajiyey maamulka yuhuudda war ka soo baxay ciidamada maamulka yuhuudda ayaa waxaa lagu sheegay in sargaalkan ay markii hore moodeen in uu ka mid noqday ciidamada maxaabiis ahaantay u kaxaysteen kooxaha muqaamada balse waxay mar dambe heleen meedkiisa oo ku dhex jiro shuhaadada muslimiinta ee reer khaza sida ay sheegayso wakaaladda wararkii anaadool tani waxay tirada dhimashada ciidamada yuhuudda ka dhigaysaa tan iyo toddobadii oktoobar ee lasoo dhaafay shan boqol sagaashan toddobo iskugu jira saraakiil iyo askar iyadoo isa soo tarayaan tirada dhimashada ay ciidamada yahuuddu qiranayaan waxaana jira dhaawacyo badan oo hor leh iyadoo sidoo kale ay jiraan askar dhimarka ku beeshay howlgalka duufaanul aksa tan iyo toddobadii oktoobar ee lasoo dhaafay yuhuuddu waxay dagaalo ba-an ka wadeen marinka khaza taasoo ay ku shiideen tobanaan kun oo u badan carruur iyo haween sidoo kalena waxaa ku burburay guryo iyo goobo waxbarasho oo aada u badan
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali mahadsaned walaalka dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii wararka caalamka qodobada maanta aan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah in ka badan labaatan qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay koonfurta afghanistan inta la xaqiijiya ugu yaraan koob iyo labaatan ruux ayaa ku dhintay halka in ka badan soddon kalena ay ku dhaawacmeen shil xoogan oo ka dhacay waddo mashquul ah oo ku taala koonfurta afghanistan sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilowareedyo dadka deegaanka ah shilka ayaa si gaar ah kaga dhacay meel u dhow degmada gareeshek oo ka tirsan wilaayada halman ee dhacda koonfurta afghanistan ilowareedyo ku sugan wilaayadaasi ayaa soo wariyey in shilkaasi uu yimid kadib markii ay isku dhaceen basra kaab ah buuyad shidaal siday iyo mooto nooca dhugdhugleyda ah isku dhaca gaadiidka ayaa sababay inuu deb qabsado shilkan ayaa si gaar ah uga dhacay waddada dheer ee isku xirta wilaayaadka hiraad iyo qandahaar maamulka deegaanka ayaa xaqiijiyey in koob iyo toban qof ay soo gaareen dhaawacyo halis ah halka toddoba iyo labaatan kale ay soo gaareen dhaawacyo fudud kuwaas oo loo qaaday xarumaha caafimaadka si halkaas loogu dabiibo geeska kale donald trump ayaa xasuuq ugu hanjabay shacabka maraykanka haddii ay dooran waayaan mar kale madaxweynihii hore ee dowladda maraykanka ayaa ku hanjabay inuu daadin doono dhiig badan haddii aan madaxweynaha cusub ee maraykanka loo dooran bisha oktoobar ee sanadka laba kun afar iyo labaatanka trump oo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa kula hadleeyay gobolka ohio ayaa sheegay in doorashada madaxtinimo ee soo socota ay wax badan ka doonaan doonto doorashooyinkii hore trump wuxuu carabaabay in doorashada maraykanka ee sanadkan ay ku soo aadayso xilli caalamka ay ka socdaan dagaalo laayaan ah islamarkaana loo baahan yahay isbeddel dhanka hoggaanka ah si maraykanka uu fargelin deg deg ah u sameeyo wuxuu ku hanjabay in haddii la dooran waayo ay webiyo dhiiga ku qulquli doonaan dalka maraykanka haddii aan ku guulaysan doorashada madaxtinimada ee soo socota xinjiro dhiiga ayaa ku qulquli doona dalka maraykanka ayuu yidhi donald trump oo ah madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ra-yi ururin ay sameeyeen qaar ka mid ah warbaahinada maraykanka ayaa muujiyey suuragalnimada iyo trump uu ka adkaan doono jo biden oo ah madaxweynaha hadda xilka haya ugu dambeyntii dowladda maraykanka ayaa ka walacsan tahay in gacan ku-haynta afrika ay uga weeceto dhanka ruushka maraykanka ayaa aada uga walacsan qorshaha ruushka uu isku faafinayo qaaradda afrika welwelkan xukuumadda washington ayaa sii kordhay saddexdii sanno ee lasoo dhaafay oo ku beegan markii ay moscow faraha la gashay dagaalka ukraine ruushka ayaa samaystay saaxiibo si toosa ugu xiran oo ku sugan qaaradda afrika iyadoo aan si ka gabasho lahayn u dhaceen dibadbaxyo lagu garab istaagayo duulaanka xukuumadda moscow ay ku qaaday dhigeeda kiyef maraykanka oo in muddo ah riixay ruushka iyo shiinaha inay galaangal ku yeeshaan qaaradda afrika ayaa mar kale ka walaacsan tallaabooyinka ay qaadayso xukuumadda moscow ay ku kasbatay saaxiibo badan oo qaaradda ah waxyaabaha inta badan kordhiyey cilaaqaadka ruushka iyo afrika ayaa khubarada si dhow uga xog waranta ku sifeeyey in moscow ay gargaar bani aadanimo siisay dalalka ay saaxiibtinimada dheer la yeelatay xilli uu xaalka ku xun yahay sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah saraakiisha ciidamada oo la hadlay wakaaladda wararka ee faransiiska ee lagu magacaabo a f b aragtida baahitirka ee dalalka geeska afrika ee ruushka uu sameeyey waxaa usoo jiitay wadamo badan oo dhaca qaaradda kuwaas ugu yaraan dalkani xiriir fiican la wadaagayo moscow mid weliba ka helayo kaalmo bilaash ah dhegaystayaal wararkii caalamka maantay waa inaga intaas
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa
saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale marnaba dhici karin in dunida lagu arko dad meela qaar ka shaabaha mooye waxay ahaayeen halyeeyo garab istaagay suubanaha sala allahu calayhi wasalam markii uu geeriyoodayna xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida iyagoo sida kitaabka wax xanuuniya iyo seefta u gargaarta tobanaan ka mid ah saxaabadaas waxay ahaayeen hogaamiyayaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam noolaa ayuuna mas-uuliyad ku aaminay taasoo muujinaysa mansiladda sare iyo makaanka muuqada ee ay kaga soocan yihiin nasaagooda halyeygaanu maanta idin wadna taariikhdiisa kana mid ah jenaraaladii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxuu sooyaalkiisa ku soo bilowday adoolnimo caaisha radiallahu canha waxay tilmaamaysaa inaanay jirin sariyo uu saxaabigan ka mid ahaa ilaa rasuulka isaga ayuu hogaamiye uga dhigi jiray haddaba waa kuma xalqada lixaad ee taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan halkan kasii ambaqaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القص يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القص يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي كم كانت التكاليف صعبة وكم كانت المهمات شاقة على الرجال ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد تأتي الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل رسله إلى الشام أن الروم تطاولت على رسله وقتلت مجموعة من الرجال دخلوا الشام للدعوة إلى الإسلام سلما ثم الغساسنة تطاولوا على رسول الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلوه فحز ذلك واشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم ثلاثة آلاف رجل أرسل إليهم ثلاثة آلاف رجل حتى تعلم فارس والروم أن في المدينة رجال يحمون عن حياض هذا الدين ويصونون أعراض النساء فأرسل إليهم ثلاثة آلاف ساروا على بركة الله وبأمر من نبي الله صلى الله عليه وسلم تعدادهم ثلاثة آلاف جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ورتب الإمارة قال يحمل الراية زيد ثم يحملها جعفر ثم يحملها عبد الله بن رواحة وساروا على بركة الله
zayd binu xaariha binu sharaaxiil bin cabdilcuza bin imru'ul qays wuxuu nasabkiisu galaa reer qaxtaan oo ah carabta yamaniyiinta hooyadiisna waxaa lagu magacaabaa sucaada bintu thaclaba bin cabdicaamir maalin ka mid ah maalmihii jaahiliyadda ayay sucaada iyadoo wadata wiilkeeda oo markaa yaraa ee zeyd binu xaariha ayay booqasho ugu tagtay tolkeeda waxaana ay la kowsatay weerar ay ku soo qaadeen qoys lagu magacaabo banilqayn binu jisr qabiilkii duulaanka ku qaaday halkii ay degganaayeen abtiyaashii zeyd binu xaarithah ayaa gacanta ku soo dhigay zeyd oo ilmo ah markaas bay la yimaadeen suuqa cukaad oo ah suuqyadii ugu caansanaa zabankii jaahiliyaddii carbeed waxaana halkaasi zayd ka soo iibsaday xakiim binu xisaan binu khuwaylad oo u soo iibiyey eeddadiisa khadiija bintu khuwaylad radiallahu canha markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama guursaday khadiija waxay khadiija zayd u hibaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasoo keentay in loogu abtiriyo zayd binu moxamed ilaa uu qur-aanka kariimka arrinkaasi mamnuucay waxaa jira qiso si yarka lagu wariyo oo muujinaysa sida uu zayd binu xaarisa u jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa maka yimid aabbihii dhalay zayd iyo adeerkii kuwaasoo doonayay inay wiilkooda xoreeyaan halka ay degaanna u kaxaystaan rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayay u yimaadeen waxayna u sheegeen inay yihiin waalidiinta zayd ayna doonayaan inay gataan oo ay xoreeyaan laakiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama ayaa u sheegay in haddii zayd uu doortay inuu raaco waalidiintiisa uu lacag la'aan ku siinaayo haddii taasi cagsigeeda uu doortana uu isaga la joogi doono markii zeyd loo yeeray laguna wargeliyey arrinka taagan uuna aqoonsaday aabbihii iyo adeerkii wuxuu sheegay inaannu jirin cid uu ku dooranayo moxamed calayhi asalaam maadaama uu ku arkay wax aad u wanaagsan فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه نديت عيناه بدموع شاكره واخذ بيد زيد واخرجه الى الحجر وقام به الى الملا من قريش فقال يا معشر قريش اشهدوا ان زيدا ابني ارثه ويرثني فلما راى ذلك ابوه وعمه وعشيرته طابت انفسهم وانصرفوا وقد قرت اعينهم بما راوا فابنهم لم يعد حرا فحسب بل صار ابنا للرجل الذي تسميه قريش الصادق الامين سليل سيد قريش وموضع حفاوه مكه كلها نعم عاد الاب والعم الى قومهما مطمئنين على ولدهما الذي تركاه في مكه سيدا امنا معافى بعد ان كان ابوه لا يدري اغاله السهل ام غاله الجبل marka laga hadlaayo soo gelitaanka diinta islaamka waxaa zayd binu xaarisa uu ka mid ahaa raggii farakutiriska ahaa ee ku soo hormaray islaamnimada waxaana keliya kaga horreeyey abuubakr sidiiq marka laga hadlaayo raggii ugu horreeyey ee qaatay diinta islaamka rumeeyeyna nebi moxamed calayhi asalaam marka ay geeriyoodeen abutaalib iyo xaaskii nebiga sala allahu calayhi wasalama ee khadiija bintu khuwaylad waxay quraysh sii xoojisay dhibaataynta rasuulka taasina waxay nebiga ku qasabtay inuu u hijroodo daa'if safarkaasi hijradana waxaa ku wehelinayay zayd binu xaarisa radiallahu canh markii ay reer daa'if ka hor yimaadeen dacwada nebiga ayna ku soo direen waxmagaratadoodii waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalama iyo zayd oo wada socda ku soo noqdeen magaalada makka zayd ayaana sida harka oo kale u laasimi jiray suubanaha sala allahu calayhi wasalam hijradii madiina markii ay bilaabatay waxa uu zayd binu xaarisa ka mid ahaa raggii ugu horreeyey ee soo gaaray magaalada almadiinatulmunawara halkaas oo uu soo dhoweyn diiran kula kulmay waxaana markii dambe lala walaaleeyey usayd binu xudayr oo ka mid ahaa ugaasyadii ansaareed khaswadii badar oo ahayd tii ugu horreysay ee uu suubanaha hogaamiyo iskuna fara saaraan muslimiinta iyo mushrikiinta wuxuu zayd binu xaarisa ka mid ahaa waranleydii dagaalkaasi ka qayb galay kaalin weynna ku lahaa soohoyintii guushii weyneed ee uu allah ku mannaystay muslimiinta guushii weyneed ee beder kadib wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama u diray madiina zayd binu xaarisa iyo cabdullaahi binu rawaaxa si ay muslimiinta ugu bishaareeyaan guusha weyn ee u soo hoyatay islaamka sariyadii ugu horreysay ee uu hogaamiye zayd waxay ahayd sariyadii alqaraada rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa markii uu ka war helay in qurayshi ay ka wareegtay waddooyinkii ganacsiga una wareegtay waddada ciraaq wuxuu zayd binu xaarisa oo hogaaminayo boqol mujaahid u diray sidii uu waddada ugu geli lahaa golonyada ganacsi ee quraysh zayd binu xaarisa ayaa gacanta ku soo dhigay kolonyo ganacsi oo uu hogaaminayey safwaan binu umayah maxaabiista gacanta lagu soo dhigayna waxaa ku jiray furaat binu xayaan kaasoo markii dambe islaamay nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa khaniimadii ay keentay sariyada zeed uu hogaaminayey waxa uu ka saaray khumuska wixii soo harayna wuxuu u qaybiyey raggii howlgalka fuliyey bixitaankii sariyadan ayaana ku beegnaa sanadkii saddexaad ee hijiriyada bishiisii jumaadul aakhira faa'iidada ama cibrada labaad oo laga qaadanayo ghasawaadkii rasuulka iyo saraayaadkiisii waxa weeyaan alxarb aliqtisaadiya dida quraysh arrintaasi waa dagaal istiraatiijiya cadowgaaga ra'iisiga inaad dhaqaal ahaan ula dagaalanto waxaanan ognahay khasawaad badan oo rasuulku uu bixiyey iyo saraayaad badan uu diray waxay ku aadanaayeen quraysh ganacsigeedii in lasoo qaniimaysto laba faa'iidaba waa ku jirto marna muslimiinta ayaa isxoolaynaya oo washucila risqii taxta dilli rumxi sunnihii rasuulkaa la dabaqayay dhaqaalihii halkaas ayuu ku jiray mar labaadkana cadowga dhaqaalihiisa la wiiqayay ee arrintaasna waa meesha ay ka qaateen qiyaadaadka jihaadiga in cadowga ra'iisiga oo maraykanka ah dhaqaal ahaan loola dagaalamo oo dhaqaalihiisa la wiiqo si hadhow marka ay u dhacdo markuu dhaqaal ahaan u wiiqmo in ciidan ahaanna uu u degayo siyaasiyin kadibna awooddiisu inhiyaaru ay ugu dhacdo waana istiraatiijiyad cumqi leh ee siirada rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh sunnihiisana laga qaatay
sariyadii labaad ee uu hogaamiye zayd waxa uu rasuulku diray bishii rabiicul aakhira sanadkii lixaad ee hijiriyada waxaana sariyadan ee ujeeddadeedu ahayd inay sugto amniga magaalada almadiina qabaa'ilka duleedka degana la dareensiiyo awoodda dowladda islaamka zayd iyo sariyadii uu hogaaminayey ayaa gaaray deegaan lagu magacaabo aljumuum halkaas oo ay degganaayeen reer bani sulaym waxaana ay halkaasi ka soo kaxeeyeen khanaa'im iyo maxaabiis dagaal bishii jumaadul uulaa isla sanadkii lixaad waxa uu zeed hogaamiyey sariyo kale oo uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ka diray magaalada madiina waxaana ay dhabbaha u gashay kolanyo ganacsi oo ay quraysh lahayd taasoo ka timid dhulka shaam kolonyadii iyo hantidii ay waday ayuu zeyd gacanta ku soo dhigay waxaana maxaabiistii nolosha lagu soo qabtay ka mid ahaa abulcaas binu alrabiica oo ahaa sawjka zaynab bintu rasuulillaah kaasoo markii dambe islaamay bishii xigtay ee jumaadul aakhir wuxuu mar kale zayd binu xaarisa hogaamiyey sariyo loogu magacdaray addaraf taasoo weerartay reer baadiyaashii degi jiray madiinaha reeraheeda waxaana uu soo kaxaystay khanaa'im u badan nimcooleyda ariga mar kale wuxuu zayd binu xaarisa hogaamiyey sariyo loogu magacdaray sariyada xismaa taasoo loo diray edbinta reer bani judaam oo jidka u galay dayxat alkalbi radia allaahu canh waxaana zayd uu kala irdheeyey tolkaas ilaa markii dambe ay isku soo dhiibeen rasuulka sala allahu calayhi wasallam bishii rajab sanadkii lixaad ee hijiriyada wuxuu zayd mar kale hor kacay sariyo loogu magacdaray waadilqura taasoo la dagaalantay reer fasaarah waxaana riwaayaadka kala duwan ee siyarku sheegayaan in zayd sariyadan uu dhaawac adag ka soo gaaray iyadoo riwaayad kalena tilmaamayso in markii hore ee zeed la dhaawacay uu hogaaminayey kolanyo ganacsi laakiin markii uu soo badbaaday uu ku dhaartay inuu reer fasaarah ku duulo
فرسان موتى درب المعالي دربنا نحن فرسان موتى وراية العز لنا سائرون duulaankii ugu caansanaa ee uu hogaamiyey zayd binu xaarisa radia allaahu canh waa khaswadii muuta taasoo qaadatay magaca khaswo iyadoo aanu rasuulku raacin sababo ku aadan habsami socodkeeda oo uu rasuulku ka daawanayey magaalada madiina darteed in la abaabulo khaswadii muuta ayaa timid kadib markii nasaaradii khasaasinada ay dileen ergey uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama u diray dhulka shaam oo lagu magacaabo alxaaris binu cumayr ciidankii uu rasuulka diray ayaana ka koobnaa saddex kun oo mujaahid ciidankan ayaa waxa uu nebiga sala allahu calayhi wasalama amiir ooga dhigay zeyd binu xaarisa haddii uu shahiidana jacfar bin abi taalib haddii uu shahiidana cabdullaahi binu rawaaxa rasuulka ayaana sogootiyey oo kaga soo noqday duleedka magaalada madiina
ورغم كل المحن فها هو زيد قد حمل الراية فها هو زيد قد حمل الراية ببأس شديد يمضي للغاية ببأس شديد
nasaaradii shaam oo ay ku jirta imbaradooriyaddii ruum ayaa markii ay ogaadeen ciidamada ka soo baxay magaalada madiina waxay sameeyeen diyaargarow xoogan iyagoo kulmiyey laba boqol oo kun oo askari saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa dagaal kala hortagay ciidankan tirada badan dagaalkaa ayaana ka dhacay mandiqada mu'ta ee dhulka shaam zayd binu xaarisa radia allaahu canhu ayaa noqday dadkii ugu horreeyey ee halkaasi ku shahiiday istishaadkiisa kadibna waxaa imaarada la wareegay jacfar kaasoo isagana wax yar kadib shahiiday markii dambena waxaa imaarada qabtay cabdulaahi binu rawaaxa isaguna kama aanu dembayn oo markiiba wuu shahiiday
للمعالي الجبال سائر رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم طغاة البشر ورغم كل khaalid bin waliid radiallaahu canh ayaa markii dambe qabtay imaarada oo ay u wakiishaan muslimiinta allahna waxa uu waafajiyey inuu ciidamada muslimiinta ka soo badbaadiyo inay halkaasi ku go'aan dhammaantooda sidaasi ayuu zayd binu xaarita radiallaahu canhu naftiisa ugu huray allah dartii isagoo muqbil ah oo aan gadaal soo eegin raayada towxiidkana waxa uu u diiday isagoo nool inay ciidu taabato markii uu dhiiggiisa ku milmay ciidana waxaa horay ka qabtay hogaamiye kale oo aan ka liidan isaga marka laga hadlo nafkurka kaasoo ah jacfar bin abi taalib radiallaahu canh مؤتة الإباء والصحاب الصالحين قدوة لنا وسوف نبقى مسلمين عندما markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama soo gaaray istishhaadka zayd binu xaarita iyo jacfar wuu ilmeeyey markii uu tacsiye oogu diray xaaska zayd oo ahayd zaynaba bintu zayd oo aad ay u ooysay mar kale ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ooyey ilaahi mhimta oohintiisu la maqlo sacad bin cubaada oo rasuulka la socday ayaa weydiiyey waxa uu u oonayo wuxuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalama ku jawaabay tani waa xiisaha uu xabiibka u qabo qofka uu jecel yahay zayd binu xaarita ayaa ahaa jacaylka rasuulka sala allahu calayhi wasalam heer loogu yeeri jiray zaydulxabiib caaisha radiallaahu canha waxay leedahay weligii rasuulka ma uu dirin ciidan uu zayd ka mid yahay ilaa wuxuu amiir oga dhigi jiray zayd xasaan binu thaabit oo ahaa gabyaagii rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa u baroordiiqay zayd markii uu soo gaaray khabarka istishaadkiisa wuxuuna yidhi تأوبني ليل بيثرب أعسر وهم إذا ما نوم الناس مسهر لذكرى حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر بلاء وفقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبتلى ثم يصبر رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوبا وقد خلفت في من يوخر فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطر
zayd binu xaarita intii uu noolaa wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama u guuriyey gabdho qaraabadiisa ah waxaana ka mid ah zaynaba bintu jaxsh oo ay dhashay eedada rasuulka ummu ayman ummu xakiim albaydaa binta cabdilmutalib iyo haween kale
أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع إلى أي مدى كانت منزلة زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لزيد كما قلت لكم كم من محن تحمل في طياتها منحا عظيمة ومواهب جسيمة فهذا زيد بن حارثة رضي الله عنه حينما نزع عنه شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد يدعى زيد بن محمد إنما زيد بن حارثة عوضه الله بما هو أعظم من ذلك وأجل ذكره الله تعالى باسمه في القرآن الكريم حتى صار اسمه قرآنا يتلى في المحاريب ولم يذكر اسم أحد من الصحابة في القرآن سواه بل لم يذكر اسم احد من المؤمنين بعد الانبياء الا زيد بن حارثه تعويضا من الله تعالى له مما نزع عنه قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ومن ذكره الله تعالى باسمه في القران الحكيم حتى صار اسمه قرانا يتلى في المحاريب فقد نوه به غايه التنويه اذ القران كلام الله فاسم زيد هذا في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة
لا ليس نرضى أن ينالوا من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد والنور بأننا لن نواجههم بعزم من حديد ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي